bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin film weelba isin rogdanga ku dhowaada barnaamijka kulunka warsan oo hamiin walba isin ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal amiinnimo talaada u taarigdiya keedanta lamaada bilo sagaalaad lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shal gadiisan barnaamijka kulanku warsana oo nimadan dhugunsiyaal hadilaya waliba kumid ahaa guddiga sharci dejinka doorashooyinka qaranka ayaa waliba iyo geeg hadeerana magaalada baydhabo walibana iyo kulamo la qaadana guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maya walibana iyo guddiga hanti iyo rogan baydhabo kulamo iyo laqaada doonana baarlamaanka koonfur galbeed iyo ururada bulshada si iyo fikirsha iyo noonka dhiibidanga sharciga doorashooyinka qaranka oo lufadaa iyo nin la dejiya barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaala saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana uu nimadu haddii lahay walibaa ku mid aha la taliyaha madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya dhinaga arrimaha hanraabta aamina maxamed mursal yaa waliba geegiya batay dalkaasay holandna miilaseo lukweda in lagu fura dacwadda ka dhanka ee dowladda kenya taas oo kaedinaytee marunkan dhexeeya kenya iyo soomaaliya oo muddaha jiitimaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan haddii lahay rawnimada walibaa ku mid aha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba uu sheegay inay shirka reedingaliisowka deegaanada galmudug uu safar uma doona maalinta arbaade welibana uusu sheegay inayo diyaarayeen ergooyinka qayb galan lahaya shirka reedingaliisowka deegaanada galmuduga welibana uusu baaqan dira ilaamaha amniga iyo saasoo kale qaybo shara duwan ee bulshada ku nool magaalada dhuusmareeb inayo adka amniga maalmo uusu dareera shirka reedingaliisowka ee deegaanada maamulka galmuduga cabdulaahi maxamed ali shambalolosh waliba usore usaangnagada iyo taliyaha hay-adda nabad sacuudda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya walibana usa ku hadalay arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya walibana usa ku hadalay hadal dhowaan usa jeedi kaasay oo bulshada siqaadan iyo unfahmenga barnaamijkaasi inkaayna dhigunsiala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada haddii lahar waliba ku mid aha wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland iyo weliba uu soo beenayaya warar maalmoog ilaa dhaafa ay sheegay inay khilaaf ka dhex jira shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland welibana wasiirkuusa sheegay inay wararkaas iyo sheegahayan isayo koobeen abuure somalilan iyo weliba iyana shuruudiya hiirtaya wadahadalka soomaaliya welibana iyo sheegtaya inay marnaya ogolaada doona heshiiska midooda yurub iyo lasahiise xukuumadda federaalk soomaaliya kaasoo kaedinaya dhismooyinka waddooyinka magaalada muqdisho iyo magaalada berbera haddaba qaabsaeen fadaajta somalilan inay wadahadal iyo lugfurta dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka sinkaayna dhugunsialla qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadun sinkaaya barnaamijka oo kuwale baasaaray waan siinidare sii doonay akhyaaraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada kudeerta waliba oo caawi doona saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal mar kale waliba hawada sangalya hamiin faylin dhugunsiyaal idaacad warsamo cabdirashiid rashkabo iyo hasaari barnaamijka waana siina darasi doon dhugunsiyaal qodobkan kore haddaan aqobada guddiga sharci dejinka doorashooyinka qaranka oo dhowaan usamaga dhowey guddoomiyaha baarlamaanka ee federaalk soomaaliya iyo geeg hadeeriya magaalada baydhabo welibana iyo kulamo la qaadana guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maya welibana guddiga wantiyo rogan baydhabo kulamo la qaada doonana baarlamaanka koonfur galbeed iyo ururada bulshada siyona fikirsha iyo nkir iibidanga sharciga doorashooyinka qaranka haddaba unkureen waliba warbaahinta la hadal ee guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna may oo hadhowaayo wafdiga saasoo kalena waliba milisay ku hadal ee guddoomiyaha ku-meelgaarka ee sharciga doorashooyinka qaranka cabdulaahi abuukar xaaji bismillahi raxmaan iraxiim mar labaad waxaa idin leeyahay soo dhowaada xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan guddigii gaarka ahaa arrimaha shuruucda ee doorashada runtii waa idin sugaynay ka koonfur galbeed ahaana annaga kolley waa waxaan u malaynaa mudnaan iyo sharafay noo tahay inaan noqono meeshii ugu horeysay oo guddigu imaado marka waxaan rajaynayaa marka maalmahan aan nala joogtana marka xog badan wax annagana anfacayo naga maqan iyo wax idinka idinka maqano insha allah oo tala aad ku darsan doonta inaan inaan kala qaadano marka soo dhowaada annaga hadal badan hadda waa waa oo caadiyan annaga waxaan sameynaa marka hore dadka martidaan siinaa ayagaan ka dhurnaa ayagaan siinaa marka markaad nala hadashaan insha allah aan wada hadashaan unbaan annagana markii wixii kale kelmadaan ku darsan laakiin kolley hadalka ma dheereen waa daadantihiin nuux tan iyo shalay aniga iyo habdhowrihii baarlamaanka iyo dhowr xildhibaan ilaa shalay galabtii sagaal saac halkaad noo gelisaan ku taaganahay marka alxamdulilah marka soo dhawaada guddoomiye soo dhawaada ku leenahay waa adaa kugu بسم الله wata الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها برلمانكا دولتك كونفور قلبيد xildhibaanada federaalka xildhibaanada kale ee dowladgoboleedka koonfur galbeed beedkani waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Eh, waxaan aad aan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee walaalnimada ah ee xafaawada ku jirta uuna loogu soo dhoweeyey magaalada baydhabo iyo elaboorkeeda waana arrin aan sugaynay oo aan kusoo talagelayno markaan soo soconayba Eh, sida asagana uu sheegay shaqadiina loo igmaday oo ahayd maamul goboleed inaan marno baydhabaan koonfur galbeed aan sababta ugu soo horumarinay in aan wanaag kala kulmayno si ay ugu daydaan maamul goboleedyada kalena sida halkan loogu soo dhoweeyey iyo kolley barnaamijyada dhici doona maalmaha soo socda oo rajeynayo in si fiican loo abaabuli doono inay ku daydaan oo iyagana ay ay waddadaasoo kala maraan ayaan ayaan eh, aan ugu soo horumarnay Eh, madaxweynahooda iyo golada wasiirada iyo iyo dadkooda oo dhan waa shacabkooda waa u mahad celinaynaa soo dhaweynta iyo waa shalay ilaa maanta sidii naloo sugayey kolley annaga waxaan nahay guddi kumeel gaar ah oo ka shaqeynaya sharciga doorashooyinka Eh, sharcigaas oo aan rabno sharcigaas oo oo guddiga uu geen doono baarlamaanka Eh, kadibna aqalka sare loo gudbin doono marka waxaan ku qasbanaanay markii nala magacaabay inaan eh, dadka sharciga uu quseeyo soomaali o dhan uu quseeyaa Eh, ay ka mid yihiin maamul goboleedyada inaan dhegeysanno ra'yigooda waxay ku darsadaan siday wax u rabaan Eh, oo aan la dhihin annaga keligeen intaan qolas galnay wax qorqorno oo meelgeyna inaysan noqonin oo madaxda ugu sarreysa madaxweynaha wasiiradiisa baarlamaanka guddoomiyahooda ee civil society-ga waxaasoo dhan inaan sharcigaan u bandhigno ee qaabkay u fikirayaan doorashada inay noqoto inaan warsanno oo kadib aan xogtaas aruurinaan bay dhaba u yimid maantii berri berri dambena kolley waan noqon doonaa Ee, jadwalka aad u- u taag u yahay uu cariir u yahay Ee, annaga waktigana la siiyaa keenaayo oo aad u yar raggaana arkaysaan xildhibaanada waa labada bilowda fasaxa fasaxa laga qaaday si nafuurnimo ah inay ku shaqeeyaan oo labadan bil maadaama sharcigan uu yahay sharci doorashada waddan ka dhici doonta labada kun iyo labaatan iyo kowga gogol u ah si haddii haddaan la isdooranin waxaa suuragalaa nabadgelyadii stabilitygii waddankii iyo wax problem badan inuu imaado annagana waa ogolaanay inaan fasaxa shaqayno oo waqti badan gelinno maamul goboleedyada marno een, dadka kale oo stake holderska hay-adaha een, cilmi baarista iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada iyo gobolada wax oo dhan inaan dhegeysanaan rabnaa shaqadaan u nimid horta waa shaqadaas een, weli waxaan rajaynaynaa ama aan aan aan ognahay in gacanna lagu siin doono fasalkay ka soo baxane hadhow reer koonfur galbeed waxay rabeen inay meesha ka soo baxdo oo la noqonaan rabnaa oo mustaqbalka markaas kadib wax iyagay og yihiin doorasho ay ku aadaan ay ugu dareeraan waan ka joogaynaa baryahan ruumkaan noo roogno waldhibo ma jaraan maahan sintiin ee beryaha mahadle asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
العامل جنرال فرنجر أرولا ألابريوغ حفيظة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwidi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniinkoytay alaabwareegwayka oombahi إلا وليجيلا أوركان أنفونا على وريد إبتشي بعضادن لينك أرقنا أريتي أذا عندك صوبة مجيء روسيا اسمه تيون هاتو إريتون كبهانة أبو أبو لي كقراسة هو على جناياسة أدونا لما beri waaha arda qanciisoy arwo alla aamin mudo hanku edeeg alaab orjinaal e isjiida lahasaaray afar meeloodaha ku jabti liin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwada siinhaayte afley ay unnu siinkashi sheegne bulshooy kooyanii la araga
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa kuguda jirnaa weliba hawdasiin kalaha miinfayna barnaamijka weliba asaaray waan siin darasiya dhegeystayaal anoo cabdirashiid raashka dhegeystayaal la taliyaha madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed dhinigii oo arrimaha hanraabta aamina maxamed mursal iyo weliba geegga iyo ambataya dalkaasay holan meelasay oo likwada inay laku furo dacwadda ka dhanka ee dowladda kenya taasoo keedinaytay murunkan dhexeeya kenya iyo soomaaliya oo muddooyinka laadhaafiyo sii humaadaya haddaba aamina maxamed mursal la taliyaha madawynaha koonfur galbeed dhinigii oo arrimaha hanraabta iyo weliba yasaasoo kale bugaadaya wariyaalka ku howlgalow ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoona sheegday inay wariyaalka koonfur galbeed soomaaliya handhabar adeegana dhisawka dowladnimada ee koonfur galbeed soomaaliya safarkeega wuxuu ku wajahan yahay heeg ayaa u socday haddii ilaaha idmo waxaan lahay dhegeystayaasha waxaan u howlgalayaa shirkii arrimaha badda ee waxaana matelayaa mataqaanaa isheeg ee gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo caalamka ay ka joogaan gaar ahaan waxaan ka socdaa ee dowladda koonfur galbeed ayaan ka socdaa dabcan taasaa u wada soconaa shirkaan mataqaanaa maxkamadda wax badan ayay soo socotay waa la socotaan marka haddii ilaahay idma hadda waxaan filaya wiil finalki ma ahan laakiin tan wixii ka dambeeya waxa waaye muxuu ahaa isheeg waa finalkiyaa la gaara haddii ilaahay idmo aniga naftirkeyga sharafay ii tahay inaan ka qayb galo ilaahay khayr ha siiya madaxweyneheena xafidullaahi cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa fursaddan oo qaaligaa i siiyey runtii waxaa sharaf ii ah oo idinkoo dhan sharaf idin ah oo sharaf ah mataqaanaa koonfur galbeed inay horey u socoto maanta mataqaanaa aan kusii aan ku wajahanahay heyg marka heyg aan keliga iskama tegi karin haddayna xukuumadda aysan ka fikirin waxyaabaha waddanka ka socda hadduusan madaxweynaha ka shaqeyn waxyaabaha waddanka ka socda because dhaqdhaqaaq kastoo mataqaanaa fadaan kasoo ka soo baxa waxaa daliil idin ah inay xukuumadda la socoto oo madaxweynahana uu la socdo marka runtii aad iyo aadaan u faraxsanahay marka runtii shirkaas inaan ka qayb galana aad iyo aadaan usoo dhaweynayo idaacadaha adduunka waa arkaysaan waxba ma daadsana mataqaanaa waddan soomaaliya iskale soomaaliyana iskale mid loo wada leeyahay waaye marka ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa muxaafidka iyo mucaaradkaba waxaan ka codsanayaa dhulkaas annagaa iskale baddaas annagaa iskale in ay taageero buuxda ay siiyaan meel walba ay joogaan kan dowladda ka soo horjeeda iyo kii aan ka soo horjeedinba because waxaa la rabo waxawaay dhaxalkeenna waay waxaa la rabo mataqaanaa in lagu gorgortamo oo mataqaanaa keeya mataqaanaa wax walba isku daydi wax walbay samaysay laakiin waxaa ilaahay mahadiisii ah waxawaay dhulka soomaaliya iskale soomaalidana waxaa rabaa meel walba idaafaha caalamka ay ka joogaan arrintan in loo madoobo oo mataqaanaa dadaalka u wada mataqaanaa madaxweyneheena xafidullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii iyo guddoomiyihiisii baarlamaanka ah inaan garab aan siino waxaan kaloo idinka codsanayaa especially wariyihii wariyaashiina wariyaasha idinkaaba dowlad calan leh waxna waa dumin kartaa waxna waa dhisi kartaa marka inaad arrimahan badda aad mataqaanaa focuska aad saartaan aad mataqaanaa dhiirigelin aad samaysaan aad shacabka aad dhiirigelisaan mataqaanaa intuu shirkaan waxaan filaaya inay bilowmayso maxkamadda bisha sagaalkeedii dhagihiina inay furnaadaan idihiina inay furnaadaan inaad u soo jeesataan waddankaa dhismihiisa inaad ka qayb gashaan marka waxaan kaloo aad iyo aad mataqaanaa idinku dhiirigelinayaa waad arkayseen mataqaanaa io sheekh xafidullaahi madaxweyneheena waxyaabaha ugu jecel yahay mataqaana arrimaha bulshada wariyaasha ayaa ugu horeeya wariyaasha ayaa ugu horeeya mar walbana mataqaana annagana la taliyaashiisaa nahay waxa keliya mataqaana oo lagala hadla waxay tahay ilaa mar walba priority aan ilisina idinka marka waxaa idinka codsanayaa waddanka annaga waa ka gabowni idinkaa iska leh waddankaa idinkaa iska leh inaa waddanka aad dhisataan waddankaa mataqaana inaad uhiilisaan iska xqobsi inaad aad ka shaqaysaan laakiin aan weligiin diiday walaa fadaa usuubiyay hiwlo walma in kajar iyo kulisha inta isku hilmaataan beledku isin latin beledku mayka dhismay dhalinyaradii waayo unu beledku ka gawowni maybaa siin ku codsaday dhismaha mataqaanaa intii ku faa'iidaystaan beledku maybaa siin ku codsaday maybaa haysanee madaxweynihii haysan maybaa haysanee madaxweyne sboorti ah maybaa haysanee madaxweyne malaaq ah maybaa haysanee madaxweyne garaabaa haysan dad kale fulaan intii ay ku faa'iidaysaan mayba waa isugu isagana koritaan number one isii horseyn ka ah marka mayba sii codsi hadiil fayla dareerta dawladda mataqaana alxamdulilah geedka mataqaana dhaqaale haysata waa ujeedaa mataqaana booliiskaa la qorahoy militarigaa la qorahoy howlgal faylela ka jira wasaaradiisa in shaqeeyaan argo hoyta amnigii mataqaana labaatan afar sac mataqaana in shaqeeyo hooyo marka mayba sii kacodsaday intii isaga mataqaana xukuumaddii iyo dawladdii iyo baarlamaashe intaba isiin garab siidaan marka fursadda anoo ajandaha wax yaraan rabaa inaan ka baxo meebaa umahadnaqay oo weliba hambalyaayee mataqaana ii sheegee janinkii mataqaana jiral mahad runtii mataqaana qoro qoraxda markii dhiida layla arage jirlaal mahad ee meebaa haayey mataqaana ii sheeg indhoogii meebaa haayey waddanku waaya haayey jiraal mahad meebaa haayey mataqaana ii sheeg odagii mataqaana oo geeka ninkuwiinaayo haddii la elo boliisii yaa haayey marka asagana mataqaana meebaa lahaa meel adsaati mataqaana nabad kasew mayba ku codsaday mataqaana boliiska iyo lakasa dhiga haysada oo anig eedanka kalsoona usaeeye intii la shaqeeyaa maybaa kaloo ku codsaday maxkamadda maxkamadda sare maybaa ku codsaday mataqaanaa ii sheeg daraad maybaa kooyana mataqaanaa maxkamadda ciidamanka ayaa kooytay marka waxaan ka rabnaa maxkamadda waxaan ka rabnaa anaga qofkii wax dil in la dilo kii dambi gale in la xiro kala dambey markaas imaanaysaa arrimahaasna waxaa rabaa in lasoo dedejiyo waxaa rabnaa mataqaanaa ii sheeg ee hiddiilo fiican ayaa socota waxaa socota saxan saxan nabad ayaa socota waxaa socda muxuu ahaa ii sheeg ee waxyaaba dhallinyarada mataqaanaa dhiirgelina ayaa socdo because dhallinyaradan mataqaanaa waxaa keliya oo idinka oo runtii aad iyo aad baa dhow loogu jecel yahay oo anaga naftarkean aan soo marnay isboortiga kowka ah waxaan filaya isboortiyada mar dhow in laidiin gogli doono oo mataqaanaa sidii oo caalamka si ay tahay oo kale isbartiyada in laga dhigi doono isboortigaasna mataqaana inaad ka wada qayb gashaan gabdhahan inaad u naxariisataan waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay in mataqaanaa maanta soomaaliya number one ay ka tahay dhallinyarada mataqaanaa ii sheeg ee koonfur galbeed oo aan laga haldhayn mataqaanaa wiilaa wax kufsaday taas aad iyo aadaan usoo dhaweynayaa aad iyo aadaan usoo dhaweynayaa mataqaanaa xuduraan tegey waxaan tegey meelaha soorooyinkaan tegey ilaa ay hadeer ma hayo waxaan kaloo aad iyo aad u cambaaraynayaa gabadha mataqaanaa ii sheega ninkii naxariista aan lahayn intuu kufsaday oo wuxuu raba ku sameeyey haddana dabaqa dheer ka soo tuuray sheekadii marka ka dhacday aad iyo aadaan u cambaaraynayaa waxaan rabaa mataqaanaa gabadhaas inay mataqaanaa allah u naxariisto waxaan rabaa gabadhaas inay xuquuqdeeda ay hesho waxaan rabaa mataqaanaa manaxahaas wal haddii adi aa i kufsatay maxaa ii dilaysaa adi waaba i kufsatay maxaa dilkan muxuu ugu daray wax laga xumaado waay marka waxaan rabnaa sidii kiiskii caaisha oo kale ee mataqaanaa dawladda puntland ay samayso oo kale in kiiskaasna uu naqdo nimankaas mataqaanaa haddii la qabtana waaba la heeyaa haddii aan la qabana kiiskaas aan loo cafinin dhalinyarada soomaaliyeedna meel walba ay joogto war walaalihiinaan nahay boqolkiiba mataqaanaa idinka hadda nagaa idinka badani war midkiinba afar hana guursadee kufsiga hana laga dhaafo annagaaba diyaar ahe waxaan mataqaanaa caadada ay ahaan jirtay magaca lii yaqaana aamine eelay waaye allow dalka noo nabadee dalku waa noo dhismi ilaahu dalka noo nabadee waaye wabilaahi towfiiq
bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey oo baydhowa baydhabakiyaala runteew ijeegu abaabaani ijeeyin maymay tibeelin maargayso oo magaaji ka qoran gudaha olowera haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaabhay ismuugi arintan maskasheenay adiina wadhilahay amara qalabka ismuka doonaya halaseyti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora itibaarni walyara xukuumado fooluwaa almuwiila alaabta dhismeeda idiyeew aboor min shay dudumuwa awoodin min shaygeeda aana isgooshana
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsan guda jirna idaacadda warsan wasiyati sii dhaweysa lama gaarteensa mawjadaha gaagaaban carada laha istariinka guud ahaan kuna dhuunsi kartanga waliba hooda singalaha miin faylan dhegeystayaal rashka boy iyo barnaamijka saari waan siina dareesyahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba uuse sheegaya in shirkirredin heliisyowka ee deegaanada galmudug uu safarmi doona maalinta arbacada ee hadareerta walibana uuse sheegay inay iyo diyaar eeyin ergooyinkii ku qayb galinaya shirka reedin heliisyowka deegaanada galmudug kaasi oo likwada inisoo ku furama magaalada dhuusmareeba haddaba waa ko wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo arrintaasay ku hadala kureedna waliba meelisay ku hadale gudoomiyaha guddiga reedin heliisyowka ee deegaanada maamulka galmuduga walaalayaal waxaan u malaynayaa qof walba waa ku baraarugsan yahay mawduucaaan isugu nimid intii soo hormartay ee wakti badan sugaysay intii soo daahday aada iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay sugidda aada sugayseen khayrka iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta galmudug ilaahay ajar iyo xasanaadha idinka siiyo si loo kala dambeeyeyda waxaa la qiray galabta waa isu soo ururna kulligan cid naga maqanna malaha shirka ilaahay idankii furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa arbacada bisha afarteeda oo aan rajaynayno in ra-iisul wasaaruhu uu yimaado xasan cali khayre oo uu shirkaas noo furo labada maalmood oo soo aadan qorshuhu wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka ergey walbaa inuu daaj xirto liiskii iyo magacyadii aan isku aadisanno ay iridda noo yaallaan dadka shirka loogu talagalayna ay si fudud oo nidaamsan u soo galaan ciddii aan shuqul ku lahaynina la kontarooli karo ay bannaanka joogaan diiwaangelintaas waxaa raaci doona baraarujin iyo barnaamijkii la geli lahaa maalinka shirka la furo wixii ka bilowda howlahaasaan qabsanaynaa labada maalmood ee nagu soo aadan ilaahay idankii guddigaa nagu baabihin doona waxaan rabaa inaan idhaahdo aan gacan ku siino guddiga iyo xoghaynta guddiga iyo wasaaradda oo arrimahaas noo baabihin doona anaga caawa farxad badan bay noo tahay isku imaadkan caawa ay isugu yimideen hayaartan i hor joogta oon u jeedo kulle oo ergadii ka soo qayb gashay shirkan dib heshiisiinta waxaan rabaa marka inaan idinla qaybsado afartan iyo waxaan dhihi karnaa labo muxuu ahaa bil iyo bar ka hor ayaa guddigan dib heshiisiinta la magacaabay waxaan go-aansanay inaan nimaado dhuusamareed afartan iyo shan casho ka hor ayaan nimid halkan taqriiban marka aan soo baxayno marka dadka oo dhan waxayna lahaayeen ha isku aadana galmudug galmudug waa meel dhib badan waa dad dhib badan meeshaas wax aad ka soo kordhahaysaa lama arko waxaa intaana loogu daraayo dhuusamareebna kuma soo jirto dhuusamareeb dhib gaarahay leedahay halkaa markaa isugu nimaday wixii ugu horreeyan ku heshiino waxaa waaye inaan ka bixino kelimadii waa dhib badan tahay inaan meel iska dhigno waxaan dhahana galmudug ma dhib badna dhuusamareebna ma dhib badna dadka joogana ma dhib badna taa horta go-aankaasna isla qaadana halka markaa isugu mee shakeyna ugu horreeye qodobka labadan isla qaadanina waxay ahayd aayad qur'aana ayaa waxaan ka dhiganay slogan shicaarkii hawsha aan qabanayno aayadda qur-aanka waxaa waaye acuudu billahi min ashaytaan rajiim laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaahin bayna annaas micnaheedu waxaa waaye shiraaha isugu yimaadaahoo iyo koodkood la tagaaho micno ma laha haddaan dadka khayrkiisa laga shaqeeya laga shaqaynayo ugu dambayso dadka in la heshiisiiyo marka waxaa ku jira halkaas marka meesha ka dambaysaa kasii muhiimsan marka intaas keliya ma aha waman yafcal daalika ibtiqaa'a mardaati illaahi ruuxii intaa u sameeya isagoo ilaahay raallinimo ka raba fa sawfa nu'tiihi ajran cadiiman marka guddiga qabanqaabadu go-aankaas waxay ku qaata shaqadaa inay tahay ajran cadiiman inuu ku rabo sidaasana horta ayaan ku howlgalnay galmudug waa dhib badnayn iyo annagoo ilaahay ajar ka rabna oo dan kaleetoodoo gaaraan ka leenna aysan jirto intaa markaan ku heshiinay
international professional college macad caalamiga ee xirfado adduunyadan wal ogaadiya in badan walka hayso ilmisheelanlewa adduunyo maamuladayo ankaha walbarashooda i b c hadadeera ilmaga walku barada waanan mogaten macadka caalamiga ee xirfado i b c isku dhamme eh kolejulumbogi iilbiyow eh wallah ka baradi i b c ilbarooda ilmo lunqarorow i b c international professional college barashooda caafimaadka kombyutar iyo isqab maadooyinka scientific subjectska walkii baray in mogatoy macadka caalamiga ee xirfado i b c aas-aas hadee mee in badan aha jari arday inkooba maane horehan ku qalanjibiidi oo halkunba hafiisa iyo harumo caafimaadka haydoo ku wada shaqeeyo hayaan i b c istaado maykinka diyaar aha sibridia koomban le xirfada maalinnimaada maadooyinkiyo kii dhikaanna tartiib masqantan galaaso meelo wal dadka baraayaanu i b c ardaydii horehan ku qalanjibiidi may darawne way amaani adiin ambedayto adduunka la qobsoy xirfadoo hay koodhiso abda kooyha ka biir faa'iidaysoy walbarashooda yaalla macadka caalamiga ee
waayahay dhugunsyaalla qayboogay dhexe barnaamijka kulanku warsanna yaasla marayna weliba wadasinkala hamiin faylan siyati siyadhabisa lama gaarteysa mawjadaha gaagaaban aaladda live streamka guud ahaan abkuna dhugunsi kartaa weliba wadasinkala hamiin faylan cabdulaahi maxamed cali oo lanka sawi shambololasha waliba uu sooray usahangnagdaya taliyaha hayadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya welibana usoo ku hadalay siyaasadaha isdabadhaafay ee dalka soomaaliya walibaan uuse sheegay waana uuse ku hadalay hadal dhowaan uuse ku jeediyay magaalada muqdisho kaasi oo bulshadaasi qaldan iyo unfahmenga usoona sheegay cabdulaahi maxamed cali shambololeesha in siyaasadda dalka iyo haddii qasanta waan lunkubaanya madiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo in iswalkuqobada siyaasadda isdhaafsan ee dalka soomaaliya haddaba waa ko shambololeesha oo arrimo wase iyo arrimo kale iyad unku hadalow runtii horta ilaahay munaafaqada waa necabyahay xaquna waa cad yahay baadilkuna waa cad yahay wax u dhexeeyaana ma fiicna annaga waa ma socotaan dawladnimada hadda noo dhisan qaabkay ku dhisan tahay overall iyo socially shacuub ahaan dad qabi qab qabiilaysan oo qabyaaladaysanana dawladdeenna haddii madaxweyne la dhisaayo iyo haddii wasiir la dhisaayo iyo haddii prime minister la dhisaayo iyo baarlamaankaba horta four point five aa lagu fadhiyaa nin walbana qabiilu ku soo galaa qabaa'ilka odayaashooda iyo waxgaradkooda iyo xildhibaanadu markay jaga raadsanayaan ayagoo qabiilay raadsadaan mana fiicna wax marka oo la qabanayana si loo qabanaayo marka kaleetana la qaranayo waxaa fiican waxa sidii inay loogu dhaqmo marka aniga hor sideeda four point five ma samaynin ka soo qabo aniga mar helalka aad sheegtay waxaa ka mid a mar aan soo noqday xildhibaan inta kale waa lay magacaabay xildhibaan waa la socotaa waa la soo doortaa meesha waxaa lagu fadhiyaa digli mirifle iyo daarood iyo hawiye iyo dir iyo others aniga qabiil aan hawiye ahayn kama soo gelin horta hawiyaan xildhibaan u noqdo hawiyena habargida xildhibaan uma noqonin xawaalna u noqdo xawaalana xildhibaan agoon uma noqonin cali madaxweyne u noqdo cali madaxweyne markii joogtana doorashaa dhacday jowhar ayaan dhaweeday ka dhacaysa waa la socotaa marka doorashada la analyse gareeyo yacni ilaa heer cali madaxweyne ayaa ayaa lay keenay waxaana dhici karta in xanta ay tahay kuwii cali madaxweyne jufadii aniga ixagtana inay idoorato kuwii ninka iga soo horjeedana asagay dooratay kuwala noo dhexeeyeen horta qabyaaladdu sidaas ayay tahay anigu marka obool waxaan ka wada meesha waxay aheeday waxaan soo sheegay taariikhay ahayd dalkan in dawladdii maxamed siyaad barre jabhadarideen horta waa wax taariikh oo adigan aad soo joogtay dad badan oo meesha joogan ay soo joogeen jabhadahaas inay ka koobnaayeen s s d f s n m u e c s b m s d m muran miyaa ka jira maya in gobollada waqooyi s n m tii qabsatay muuse biixiyo taliyaashii s n m hogaaminaysay madax uu ka yahay nabadna ay tahay muran miyaa ka jira maya s s d f oo cabdullaahi yuusuf hogaaminayay inuu garowe madax ka noqday oo puntland madax ka noqday oo madaxweyne noqday been miya maya nabad inay tahay nabad miya maya horta sideedaba aniga wixii hadda ka dambeeya waxaan rabaa soomaaliyeed siyaasadda mujaamalada inay ka dheefaan si toosa inay uso hadal qaadaan waxay u baahan yihiin rabaa anigu dadkaan la hadlaya horta waxay ahayn dad qaasee soomaali lama hadlaya hadal kastana contextaa la geliyaa waxaa loo fiiriyaa munaasabadda uu ku beegan yahay aniga meeshaan waxaan ka sheegaya waxay tahay warheedha dadkii soomaaliyeed haddii u kala tegey oo la qoqobnay qolo walba ma deegaankeeda u hagaagsatay qoladiina aanay deegaankiina hagaagsada simbal horta messajkaasu ahaa wax ka fognama markii horan hadalkaan bilaabayn waa cudur daartay oo waxaan idhi raalli ka ahaada haddii ay jirto dad ay wax ay sheeg sheegayaan hadda kadib marka aniga waxaan rabaan kuu sheega siyaasadda soomaaliyeed intay afar arrimood taagan tahay waxaan jeclahay sidaan in lagu dhaqmo siyaasadda soomaaliyeed intii sovereinityga siyaadada dalka amisom ilaalinayso oo somalilan ay maqan tahay oo shabaab dalka haysto oo qof diyaasbara ka yimid mulkiilana uu leeyahay madaxtooyada uu geli karo saan in lagu dhaqmaan rabaa aniga waxaan rabaa siyaasadda soomaaliyeed si qabiilaysan oo rasmi ah bacdamaa annaga ka soo qaba hadda xisbi u b d b aan samayno madaxweynaha hore xasan sheekh madax noo ah sheekh shariif wuxuu sameeyey xisbi soomaalidu waa diidda asxaabtii in la qarameeyo nin walba wuxuu yidhaha hawiya askale reer hebela askale waa puntland waa laga diiday jubbaland waa laga diiday hargeysa waa laga diiday xukuumadda ku haya waa diideen ina qabiil laquuso maahan wa maxaan samaynaa aniga anigu waxay tahay marka baarlamaankan soomaaliyeed intuu asxaab ka noqonaya horta aniga hawiyaan ah intaas kelimaa yahuuda wax looga sheegaa waxaa la sheegaa ii sheegeen maxaan ku dhahaa nasaara la sheegaa diimaa la sheegaa wax walbaa la sheegaa waa specific shaksiyadaa lagu sheegaa wax boogahoon aniga antar ma jirto in hawiye u c ahay been miya taariikhday ku qoranta sooma xamar maxamed siyaad barre hawiye inuu ka saaray soomaaliya ka saarin been miya in ayagu hadday qabteen talyaani soomaalina ay gogol u noqdaan ay talyaani nabad ka dhigaan soo been miya meesha qaraxu ka dhaco oo soomaalida balaayo loogu soo abaalo oo dadka isku daa laga bilaabo gaalkacyo iyo intuu dhexay taaf madoowa dadaa degan dadka kale soomaaliya meelihii degan waa hagaajiye war meeshiina hagaajiya dembigna maalo dhowe ninaa ra-iisul wasaaraha la hadlaya aniga waxaan u idhi ninaa hadda kor ra-iisul wasaarahan ma aan aan maanta is aragna annaga nin odayahaa waxaa igu yiri yidhi haddii nabi aadan maanta la soo saaro meesha keliyahoo adduunka ka aqoonsanaaya waa galmudug oo macnaheeduta adduunkii kale waa camirmay waa hormaray meeshaanna waa dambaysaa war dadka galmudug sooma fiiri meesha galmudug dibudhaca yaallo waxay tahay waa political orderka ka xun nidaamka ka xun fargelin ha noqotaa ayagoo isgolayn ha noqotaa yacni naysirka meesha ha noqotaa aniga waxaan rabaa galmudug waa meel barwaaqo ah dadka soomaaliyeed dadka ugu xayeysan ugu dhaqaalaha badan ugu kartida badana ka yimaado waxaan rabaa maamul fiican inuu ka yimaado aniga hiiraanaan ka imid waana xigaa waxaan rabaa inaan iskaashano shabaab iska saarno waxaan rabnaa beeraha inaan wax ka soo saarno waxaan rabnaa dalka siyaasaddiisa annagoo wada jirin inaan wax ka goyno wax kale maahan maalintii asxaabal abuurana asxaabtaa nin walba meeshu rabaa laakiin hadda aniga ka soo qaba hawiyaan ahay siyaasaddan ka tirsana hawiye waaye deegaanka iyo dadka hawiyen inuu hagaagaan rabaa soomaalida kalena inay wax u dhinna ma rabno sideeda meesha idinkaa jooga dadka inaa wax gaarsiiyaan rabaa ofdarka hor wax liyaa ma jiraan hadda mobile la haystaa aday device la haystaa waxaas waxba kama jiraan aniga waxaan rabaa dadka aan ka dhashay sida uu ku socdo si ma ahan galmudug in la dhiso hirshabelle in la dhiso la hagaajiyo wax maamul taye lahoo waxtarla in laga hagaajin raba maxaa kusoo haray magaalada muqdisho oo qaraxa nasiibu ku yeelatana in wax laga qabtaan rabaa horta waxayga waa specific dadkaanaan ku guubaabinaya inay fadhiga ka kacaanay ishagaajiyaanay soomaali hagaajiyaan ayaguna dhibka iska dhaafaan soomaalina dhib ka dhaafaan adduunkana waxba qaysanaan rabna ka dhaawanaya maba jiraan war meeshan gaalmudug hadda waa qaban tahay oo cadaadan meelay degan tahay gaalkacyo meelay degan tahay cabudaqa meelay degan tahay dhuusamare meelay degan tahay deegaano kalena waa laga haystaa ha laysu keenay maamul midaysan dhista ishagaajiya soomaalina waxbaad u gashaan idinkuna waxbaad isku hagaasheen maxaa dhibaa ku jira wareer ishagaajiyaan lahay dadku duulamaa la aniga isku duulamaan idhi heshiiya oo dadki la heshiiya oo soomaali madeeya aan dhahay wax kale maan dhahay horta adeegaa labada kuuri waxaan u isticmaalay galmudug waxaa ku dhegan puntland waxaana kusii dhegan somaliland gaalkacyo marka laga bilaabo ilaa boosaaso toddoba boqoloo kilomitr ama waa ka badan tahay ama waa meelahaas intaas oo isku xidhana dawladda ka talisa isbaaro qabaa'il iyo kooxana ma yaalin waxaana la soconnaa gaalkacyo meesha laga soo bilaabo ilaa ku timaado matabaanna jufo jufo inay isbaaro u kala taalo waxaan rabaa sida galmudug puntland u midaysan tahay galmudug in loo mideeyo maamul micnada laga sameeyo sida deegaankaas waa la socotaa erboorka boosaasaa la dhisa oo erboorka garowaa la dhisa oo dekadda boosaasaa la dhisa oo tabarbaraa la dhisa ayaguna dekad male jidna ma leh eroborna male wax ay lihiin lama ark waxaan rabaa dadka la degan horumarka muuqdo oo aan inkiri karin oo ag yaalla inay sidooda u horumaraan rabnaa wax kale ma rabno
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badiidali ii miranin qubatay jilaal gobgobshay ii daanjardismileh wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahatay inti dabeel koraadi ii dubaysay injeede danseeha ka galay in boqohooti dibadda aan isku diiwaan gelin boqohooti dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyeebaa qafufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qaboo bunow macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qobay kan ha qobay kaasa qobay kan ha qobay ma taro jubnihi tafaariiqkii falaas ma qaadato walaalay gabaarmoobahay dukaanka qalab
waayahay dhugunsyaalla qaybka dambe ee barnaamijka kulanku warsanaya sadeernay weliba awdasiin kala hamiinfale barnaamijka weliba saaray waan sini daraysa dhugunsyaallah anoo cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland yaa weliba uu soo beenayey warar maalmoogila dhaafay sheegay inay khilaaf ka dhex jira shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland wasiirka warfaafinta ayaa sheegay inay marnan jirna arrintaasi islamarkaasna walcillada haddaan ku teeganayna wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland haddaba mar uusa shirjirahayd magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland wasaqobde iyo waliba uusa kafaafayay arrintaasi iyo arrimo kale
maanta ay bisha laba tahay waxaan iskugu nimid xafiiska wasiirka si aan u sheegno wixii jira meeshana looga saaro wixii been abuur ah oo ku saabsan been abuur laga sameeyey wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda oo ku midaysan inay runta sheegaan ah iyadoo aan waxba jirin la lunsaday beenta meelaha lala wareegay websaytyada lagu qoray in wixii jira oo runa laga sheego yaan maanta iskugu nimid arrintaasi waa wax kama jiraan saasaan caddaynaynaa haddana warka waxaan siinayaa agaasimaha waaxda isgaarsiinta ee wasaaradda anigu injineer maxamuud arsanfuub baa la yidhaahaa odayaasha wasaaraddaan ka mid ahay agaasimaan ahay wararkaa la sheegayay iyo waxaan la sheegayay una wasaaradda joogo subaxdii usoo shaqo taga kowdiina ka rawaxa maba maqalba
shaqo socota iyo nuul xafiiskiisuu joogo iyo shaqadiisu wata un baan arkayay waxaaba iigu xigay warar lagu soo qoray websaydyada oo isdabiyaac ah baaba iigu horreeyay haddii aan daba galan waxa ogaaday waxaas inay huuhaa yihiin iyo shakhsiyaad aan wasaaraddaba ka tirsanayn oo ayaga ujeeddo ay leeyihin aan la garanayn waxaanay abuureen
hadal anigu dee meesha igama banaanaba idinkaa asiibay meeshuu lahaana waa dhigteen waxaa kaleelayay anoo kale waxaa weeye fasbir ina wacda allahi alxaq walaa yastakifanaka aladiina laa yuuqinuun sabir balanta ilaahay waa xaq kuwa aan ilaahay aaminsanayna yay ku cabsi gelin waxbayna cabsi gelin maayaan wax meelahaas moogta wax la wax wax wax wax wax wax la lugta la baxo waxaa ugu ugu fudud beenta waxba warkeeda ku daali mayno insha allahu hawsheena waynu wadanaynaa haddii mustaqbalka ay soo baxaan hawlo waxaa ku saabsan dadku hadduu wada shaqeeyo waxyaabaa yimaadaan waxaan ku boorinayaa nidaamka dowladnimo iyo muxuu ahaa habraaca shaqaalaha dowladnimo dowladda iyo nidaamyadaas inaynu marno wixii been abuura sidaasoo kale inugu yimaada na meel baynu uga soo wada jeedaynaa agaasimaha guud iyo agaasima waaxyada iyo madaxqeybyada aad baad u mahadsantihiin iyo saxaafadda agaasimaha isgaarsiinta waxaan ka codsanayaa ninka websiteka la yidhahdo puntland times isla maanta inaad warqad ka soo saarto ha laga joojiyo maxay ahayd khadka puntland shirkadaha isgaarsiinta uqo muxuu ahaa wixii kale inagu yimaadana insha allahu khayr bay noqonaysaa meel bay lagu soo wadajeedayna waxba yaysanina cabsi gelin waxaasi waxbayna ka qaadi maayaan hawla inoo yaalla hawlahaynaan wadanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu anugu waxaa hadal iiga banaan ma jiraan
waayahay dhugunsyaalla guud ahaan weliban taakaaf meeraha barnaamijka kulunku warsan oo uu nabadoosiin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka og waliba saaray waan sinadarasay dhugunsyaallah anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madakudirta oo maksarka iyo makiinada weliba imaamudahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijku barnaamij lamada reedon kulamaan akhyaeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo siin ku tabow sidaas iyo hamiigdhawade asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu